dadka shacabka ah ee ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa baaq nabadeed u diray dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya qeybo kamid ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaana gobolka mudug waxa ay shacabka magaalada gaalkacyo ku baaqeen in si deg deg ah loo joojiyo colaadaha ka dhexeeya dadka walaalaha ah ee wadadega qeybo kamida gobolka mudug oo kuwan qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada gaalkacyo oo ka hadlaya sida ay gobolka u saameysay colaada ka jirta qeybo kamida gobolkaasi islamarkaana ugu baaqay in si deg deg ah ay dadka walaalaha ah u joojiyaan dagaalka
walaalaha ee gobolka ku noqon nabad bay u baahan yihiin dagaal lama baahna waxaan ka codsanaynaa marka labada beelood odayaasha inadgaradka dhallinyarada haweenka dhowaan nabad ku baaqay annaga bulsho ahaan rayadaan waxaan ku baaqaynaa inay nabadda la qaato dagaalka la joojiyo dagaal kastoo dhaca dana gaara ama cadowga loogu adeegayo shisheeya soo faragelinta soomaaliya waxaa kontarool mahaya cidda qoryaha sidata rasaasa gadaysa laakiinse markii waddanku gacantu ka baxo dagaal bilowdo qoryay qaadanayaan ummadday ku dhex jiraan rasaastii bay dhiibayaan marka ayaga waa gugoodaa curtay markii dagaal dhacaba waayo rasaasay ku dhex qarin karaan sifo kasto ay leeyihiin way ka dhex maamulan karaan iyo toofiiq la'aan bay ku dhacayaan ku socdaan waxaan u baaqaynaa dal dadka walaalaha wada dhashay oo gobolka mudug wada jooga oo isku sariirta ku seexda nabad ayaan u baaqaynaa haddaan nahay shacabka magaalada kaalkacyood nabad aan u baaqaynaa walaalayaala nabadda qaata nabad baa naasna nooga leh dhibaato iyo col iyo balaayo iyo qax hana horseedinina nabad aan kugu baaqaynaa walaalayaal nabadaan annaku annaku waxaan nahay tagsileyda magaalada kaalkacyo ka shaqaysta aan qabiil lahayn oo xagga iyo xagga aan iskala ka mid tahay xaggaan iska soo caweysina airboorkaas xaggaan iska aalnaa waa iska soo qaxweynaa kaasa iska aalnaa waa iska qaxweynaa isbitaalada gidigaasa tagnaa waa iska sheekaysanaa waxaan aragnaa hadda waxaana soo gaartay in qal cagaaran inaan kala istilay kala istaago marka waxaan dhaceen waayo anaku ma aadi karno haddii wax ka dhaceen meel dhaawacii meydka yaalla ma aadi karno isbitaalka aan u soconay dhaawacii meydka la keenaya ugu dambeyn waxaan u baaqaynaa nabad marka labaad waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed oo walaalka oo muslimka oo deriska oo isdilaya in ay joojiyaan colaadda oo ay gartaan xaqa muslimnimada iyo xaqa walaalnimada iyo deriska oo ay si adag looga soo wada jeesto inta waxgaradkaa ciddii aan waxgaranayna ay gacanla iska qabta ayaan ugu baaqayna hadalka dadka shacabka ah ee ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ku soo aadaya xilli qeybo badan oo ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud ay ka jiraan colaado ba-an oo u dhexeeya dadka walaalaha ah ee wada dega deegaanadaasi